إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد ايها المسلمون عباد الله ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu ku sharfay ummadda nebi maxamed ee muslimiinta ah waxaa ka mida yowmu اljumuca waa maalin fadli iyo khayr badan ilaahay subxaana wa tacaala ummadda uu geliyey waxaa wanaagiisa ilaahay uu tusi waayey oo dembi ay galeen awgii uu u seejiyey alyahuud waannasaara yuhuud iyo kiristaan maadaama maalinkan uu yahay afdalu yowmin طalacat fiihi shams kama ahbara bidalika nabiyuna muxamed calayhi الsalaatu wasalaam maalin ay qoraxi soo baxda maalinka u fadliga badan waxyaabo fara badan oo waaweynina ay dhaceen oo dhexdiisa ilaahay inay dhacaan u qadaray sida uu inoo sheegay nabigeeni muxamed calayhi الsalaatu wasalaam maadaama maalinkan uu yahay maalin ilaahay khaniimooyin badan uu dhigay waxaa waajib ku ah dadka muslimiinta ah inay bartaan maalinkan fadliyadiisa si ay ugu dadaalaan ay uga faa'iidaystaan inay bartaan axkaamta iyo sharaa'icda ilaahay subxaana wa tacaala maalinkan u gaar yeelay ee rabbi uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim ama nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiista uu ku tilmaamay waxaa jira khaladaad badan dhaqamo aan habboonayn oo in badan oo muslimiinta ka midii ay ku sifoobaan yowma ljumuca mana aha dhaqamadaasi kuwo qofka muslimkaal u habboon maalinkan oo kale inuu yeesho biidni illaahi subxaana wa tacaala afar qodob oo ka mida dhaqamada ay tahay muslimiintu inay iska ilaaliyaan yowma ljumuca ayaynu khudbadan in sha allahu tacaala ku sheegi doonaa kuwa kalena in sha allahu tacaala ilaahay marka uu yasiru ina waafajiyeenu ka warrami doonaa qodobka koowaad wuxuu yahay asaharu leylat اljumuca wa hada yakunu sababa lلnawmi can salaati اlfajr waa soo jeedka in badanoo muslimiinta ka mid ee habeenka jumca ay soo jeedaan iyadoo sideedaba soo jeedku aanu fiicnayn sida bukhaari wariye kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yakrahu الnawma qabla alcishaa walxadiida bacdahu rasuulku calayhi salaatu wasalaam cishaayo hortii in la seexdo iyo dabadii in la sheekeeyo labadaba waa karaahaysan jiray waxyaabaha muhimka sida cilmiga oo kale iyo qofka marti u timi oo u wehelyeelayo iyo kuwa iyo danaha muslimiinta oo kale in laga shirayo kuwa yowgaas iyo kuwa la midkaa unbaa lagu soo jeedi karaa asalku wuxuu yahay qofka muslimka ay salaada cishaa'i markuu tukado dabadeed inuu iska seexdo waxay taasi ku caawinaysaa salaatuleyl inuu tukado ugu yaraan salaaddii subax inaanay hurdada ku dhaafin soo jeedka ay caadaysteen in badanoo muslimiinta ka mid iyo habeenka jumcaha wuxuu qaar badan seejiyaa salaadii subax inay ka tagto wakhtigeedii oo baxay ay soo toosaan haddii wakhtigeedu uu joogana ragga inay jamaacadu dhaafto wa salaatu asubxi fii jamaacatin alxaddu alfaasilu bayna almu'mini waalmunaafiq salaada subax oo jamaaco lagu tukadaa waa xadka kala saara muuminka iyo munaafiqa waa calaamadaha lagu kala baxo salaadaha faralkaa wuxuu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inay u fadli badan tahay salaada subax oo maalin jumcaa lagu tukaday jamaaco waxau ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida uu wariyey abu nucaym fi lxilya biisnaadin صaxiix afdal salawaati cinda allah salaatu subxi yowma aljumucati fi jamaca salaadahoo dhan waxaa u fadli badan salaada subax oo lagu tukaday jamaaco maalinkuna maalin jumca u yahay dhaqanka noocaasa muslimiintu waa inay bedelaan oo dhaqankii nebigooda calayhi salaatu wasalaam ay usoo noqdaan dhaqanka labaad wuxuu yahay cadamu lihtimaami biasalaati waasalaami calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam in badan oo muslimiinta ka midi inaanay xil iska saarin oo ay moogan yihiin ku salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam maalinka iyo habeenka jumcaha waxaynu ogsoonnahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo lagu salliyaa waa cibaado aada iyo aada u weyn iyo arrin qiimo lahoo ilaahay loogu dhowaado ilaahay baa muuminiinta amray intuu u sheegay allah iyo malaa'igtuba inay nebiga ku salliyaan iyagana wuxuu amray inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku salliyaan faqaala allahu tacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima waxaa arrintaasi astaan iyo calaamad ay u tahay qofku inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam jecel yahay haddii uu ku daro raacitaanka rasuulka iyo ku dayashadiisa arrintaasi qofka muuminka ah derajo sare ayay gaadhsiinaysaa siduu inoo sheegay rasuulkeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam darajadaasoo ah inuu isaga ilaahay ku salliyo oo ilaahay uu ammaano oo malaa'igta ammaantiisa iyo wanaaggiisa u maqashiiyo taasoo shakilaan ay ka dhalanaysa addoonka ilaahay inuu naxariisto dembigiisana rabbi subxaana wa tacaala inuu dhaafo cabdullaahi bni camr bnu lcaas wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulkii ilaahay oo leh man sallaa calaya salaatan sala allahu calayhi biha cashara rawaahu muslim qofka hal mar igu salliya ilaahay subxaana wa tacaala arrintaasi abaalkeeda wuxuu uga dhigaa toban jeer inuu ku salliyo asalaatu cala nabiyi calayhi salaatu wasalaam waa cibaado wakhti walba la sharciyeeyey iyadoo rasuulka loogu salliyayo siduu nebigu saxaabada baray oo saxaabadu markii aayaddaasi ay soo degtay rasuulka waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah carafnaa kayfa nusallimu calayk fakayfa nusalli calayk siaanu kuu salaano garanaye sidaanu kuugu sallinaa faqaala calayhi salaatu wasalaam quuluu allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed kama sallayta calaa ibraahim wacala ali ibraahim salaadaa la yidhahdo asalaatu libraahimiya ee salaada dhexdeeda aynu akhrino taasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam baray wixii loo sii dhaafaana waa iyada oo lasoo koobay oo la yidhi allahuma salli wasalim calaa muxamed ama allahuma salli calaa muxamed ama sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama tasliima laakiin qofku uma bannaano inuu isagu iska jidaysto hadallo badan oo u akhrinaayo sida gabayo iyo nashiidooyin dad ay tiriyeen oo af carabi oo qur-aanna aan ahayn wax nebigu calayhi salaatu wasalaam sameeye ummaddiisa uu baran aan ahayn salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ee fadliga lihi ee axaadiida lagu sheegaya waa kaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada u fasiray u sheegay aayadda qur-aanka ay marka ay soo degtay iyadoo salliga nebigu fadligaa guud ahaan uu leeyahay maalinka jumcahana fadli dheeraada buu leeyahay wuxuu uhi nabigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam sida aws ibnu aws uu ka wariyey ina min afdali ayaamikum yowma aljumca maalmihiina kuwa u fadliga badan waxaa ka mida maalinta jumcaah faakiruu calaya min asalaati fiihi faina salaatakum macruudat calaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi maalinkaa fadliga badan salligaad igu salliyaysaan farabadiya waayo qof kasta oo muslima oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku salliya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la gaadhsiinayaa waxaa la odhanayaa hebel baa kugu salliyaayey heblaayaa kugu salliday qof qof baa loogu sheegayaa qiimiyo sharaf bay kuu tahay malaa'igtu inay magacaaga sheegaan salligaad nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sallidayna inay fariin qaaliya isagoo ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay gaadhsiiyaan nebi maxamedna taasi uu ku farxo saxaabadu waxay yidhaahdeen kayfa waqad arimta yaa rasuul allah oo taasey ku dhacaysaa rasuulka ilaahayow ila waad dhimatayba markaa oo waad baaliyowday oo lafa baaliyoobay baad noqotee oo ciiddu ay cuntee sida dadka kaluun bay markaa rasuulka u haysteen taasaana su-aasha keentay qaala calayhi salaatu wasalaam ina alarda laa taakulu ajsaad alambiyaa maya mana baaliyoobayo jidhkaygana ciiddu cuni mayso waayo jidhka ambiyada ciiddu ma cunto oo la mid maaha ambiyadu dadka kale sida ay ku dhinteen ayuunbaa qubuurtooda ay ku yihiin oo wax markaa qabrigaasi uu ka bedelayo baabiina xagga jidhka ay ma jirta buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam abu daawuud baa xadiidkaa wariyay biisnaadin xasan mar kasta oo la gaadho maqribka habeenka jumce ilaa laga gaadhayo maqribka habeenka sabti qofka muslimka ahi waa inuu xusuusnaado salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam oo fursad kasta oo soo marta uu kaga faa'iidaysto inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku salliyo khafladda iyo mooganaanta noocaasana muslimiintu waa inay ka toosaan oo rasuulkoodi rasuulkoodii maxamed calayhi salaatu wasalaam mar walba iyagoo ku salliya jumcaana si gaar ay u badiyaan arrinka saddexaad wuxuu yahay tarku salaati aljumuca watakhallufu canha salaadda jumcaaba in la yska daayo oo qofku salaaddii jumca uu ka hadho waxaa jira dad badan oo salaadahan kale faralkaa tukada laakiin salaada jumcuhu ay seegto ay dhaafto ama waxay ku dhaaftaa hurdo wuxuu odhanaya maalmaha kale o dhan baan shaqeeya oo waan iska seexanayaayoo waxaan soo toosayaa uun casar horti markaasaan duhur tukanaya qaarkoodna waxaabay ku dhaaftaa ciyaar oo waxay yidhahdaan dalxiis baanu tegaynaa maalinta ama waa ciyaar tegaynaa salaada jumcana saasay ku dhaaftaa qaarna waxaay ku dhaaftaa hawlo adduunyo salaat ljumuca waa fardu cayn qof kasta oo muslima oo mukalafoo miyir qaba oo qaangaadha oo nin ah oo caafimaad qaba oo negi oon socdaa lahayn ayaa salaatuljumuca laga rabaa inay faral tahay ilaahay qur-aanka ayuu ku caddeeyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan ayuu ku tilmaamay waxaa kaloo intaa lagu daray salaatuljumuca qofka ka hadha oo dadkii ay ku waajibtay ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkiisa aada iyo aada buu uga dayriyey bal maqal axaadiidan rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam arrintaa uu kaga hadlay wuxuu yihi abu hurayra radia allahu canh iyo cabdullaahi bnu cumar waxaanu maqalay rasuulkii ilaahay oo le calaa acwaadi mimbarihi mimbarkiisu looxyadii uu ka samaysnaa isagoo ku dul taagan layantahiyanna aqwaamun can wadcihim ljumucaat rag way iska dayn doonaan jumcaha ay ka tegayaan salaada jumcaha ay ka hadhayaan aw layakhtimana allahu calaa quluubihim haddii ay arrinkaa dayn waayaan oo jumcaha iman waayaan ilaahay subxaana wa tacaala quluubtooduu dabooli doonaa uma layakuununa min alghaafiliin dabeetana waxay ka mid noqon doonaan kuwa khafladdu ay ku dhacday qalbigu madoobaaday qalbigoodu khayrka aanu u soo jeedino uu kasii jeedo kuwaasay ka mid noqon doonaan imaam muslim baa xadiidkaa saxiixiisa ku wariyey haddii qofku uu ka hadho saddex jumce qalbigiisa ayaa la daboolayaa si uu sheegay nabigeena maxamed caleyhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu noqonayaa qof khayr oo dhan moogan oon u heelanayn oon usoo jeedin waxaanu noqonayaa adduuniya aakhiraba mid khasaara mar kale wuxuu uhi nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam man samica nidaaa yowma aljumuca falam yaatiha qofka aadaanka maqlo maalinta jumca salaada jumca aan iman uma samicahu falam yaatiha haddana maalin labaad oo jumca aadaankii maqlo jumci aan iman uma samicahu falam yaatiha haddana maalin saddexaad maqlo aan iman abaca allahu calaa qalbihi ilaahay qalbigiisuu mooriya uu daboolaa wajacala qalbahu qalba munaafiqin xadiidkani intii xadiidka hore uu sheegay waa sheegay saddex jumco qofka ka hadha cudurdaar la-aan in qalbigiisa la daboolayo waxaase uu ku daray arrin kaloo halis ah wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qofka saddex jumco cudurdaar la-aan ka hadha qalbigiisa ilaahay wuxuu ka dhigaa qalbi munaafiq qalbi munaafiq waa qalbi iimaanka ka madhan waa qalbi khayrka ka madhan waa qalbi wanaagga oo dhan ka daboolan waxaanay arrintahay sababu noqon kartaa in qofku marka dambe diinta uu ka baxo marka ciqaabyada noocaasi ay ku dhacaan ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiisa sidaa u daboolo sifadaa xune sifatulmunaafiqiinna u yeelo aimo badan baa xadiidka wariyey oo albayhaqi uu ka mid yahay wasanadu xasan arrinkaasi heerka uu gaadhsiisan yahay awgii nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku hamiyey in salaada jimce nin kale u diro dadka tukiya isaguna uu qaato dab iyo xaabo oo ragga salaada jumce markay muslimiintu tukanayaan guryahooda iska jooga iyo goobahooda ganacsi uu kusoo gubo rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo uu laayo waxaa keenay inuu nebi maxamed ku hamiyo dad muslimiina inuu laayo weliba dab uu ku gubo arrin aada iyo aada u weyn weeye wuxuu hi cabdالlahi بn mascuud qala الnabiyu عalayhi الsalaaةu wasalaam liqowmi yatakhalafuuna can اljumca rasuulku wuxuu yihi isagoo ka hadlaya dad jumcaha ka hadha laqad hamamtu an aamura rajula yusalii bالnaas waxaan ku hamiyey inaan nin amro inuu dadka sii tukiyo uma uxariqa calى rijaali yatakhalafuuna can اljumucati buyuutahum kadibna rag jumcaha ka hadhaya guryahoodaan kusoo gubo imaam muslim baa xadiidkaa saxiixiisa ku wariyey qofkii arrintaasi hore ay uga dhacday waajibku waa inuu ilaahay uga toobad keeno qofka weli ku jiraana intaanay geeridu ugu iman dembigaa weyn waa inuu ka dhex baxo oo salaadaha faralka oo dhan uu ilaaliyo gaar ahaana salaadan jumce si gaara uusii ilaaliyo isaga oo ka digtoon ciqaabyada faraha badan ee uu sheegay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inay adduunyada ku helayaan qofka sidaa yeela intaan aakhiraba la gaadhin oon ilaahay la horgeyn aqulu qowlii hada waastaqfir اllaha lii wlakum alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wla cudwana ila clى الظalimiin uma الsalaaةu wالsalaam عlى cabd اllahi wrasulih mxamadi wعlى آlih wصaxbih wslma tsliima kaiira ama bacdu ayuha اlmuslimuuna cibaad اllah arrinka afraad ee ka mida dhaqamada aan habboonayn ee dadka muslimiinta qaarkood ay leeyihiin ee ku saabsan maalinkan jumcaha waa cadamu tabkiiri ila lmasjidi yowma aljumca waa inaan masaajidka goor hore la tegin maalinka jumcaha oo laga habsaamo arrintaasi aada iyo aad bay masaajidada uga muuqataa masaajidada badankoodu ilaa khatiibku mimbarka uu soo fuulo way madhan yihiin saf ama laba saf ama saddex ugu badnaan ayaa jooga dadka badankoodu waxay yimaadaan khudbadoo socota in badanina salaada marka la gala ayuunbay soo gaadhaan arrinta noocaasi ahi waxay sabab u noqonaysaa arrimo badan oo qiimo badan iyo ajar weyn iyo abaalmarin sare oo addoonku ilaahay subxaana wa tacaala uu ka heli lahaa inuu ka qado dadka in badani xataa hawl adduunyo oo nafci uleh kuma maqna waxaa laga yaabaa qofku inuu gurigiisa kasoo maydhuu soo labisto kadibna maalinkaa jumcaha halkuu masaajidka goor hore ka iman lahaa maqaaxiyaha iyo hudheelada u tago oo halka uu ka sheekeeyo sheekeeyo ilaa uu aadaanka maqlaayo ama assalaamu calaykum ta khatiibku dhegihiisa ay kusoo dhacayso qaar waxaa laga yaabaa inay iska ciyaarayaan wax macno leh oo ajarka qiimaha badanee loo ballanqaaday qofka jumcaha goor hore masaajidka yimaada loo dayaco ay ku mashquulsan yihiin ma jirto haddana saasay uga hadhayaanay uga maqan yihiin waxa u ihi abs ibna aws saxaabiga la yidhaahdaa samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh waslama yaquul man gasla ywma اljumuca waاktasl wabakra wاbtakr wamasha walam yarkab wadanaa min alimaami wاstamac walam yalgu kana lahu bkuli khuطwaة ajru sana siyaabuha wa qiyaamuha rawaahu axmed wuxuu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka maalinka jumcaha maydha oo in maalinka jumcaha la maydha waa sunne haddii qofku uu leeyahay siifad qarmuun oo dadka dhibaysana waajib bay ku noqonaysaa si aanu dadka muslimiinta u dhibin markuu maydho dabeetana kallaha halka uu ku kallahaya waa xaggee waa ila lmasjid oo lugeeyo gaadiid ba aan fuulin gaadiid inuu fuulaa xaaraan maaha laakiin inuu masaajidka jumcaha usoo lugeeyaa ka fadli badan haddii uu luku gaari karayo bilaa dhibaato waayo tallaabooyinkaa la qoraya mar kastoo tallaabooyinku ay bataan ajarkuna wuu sii badanayaa oo imaamka u dhowaada imaamkan ayaa u dhowaan kara qof goor hore yiminbaa imaamka u dhowaan kara goor hore markuu yimina xaggan hore soo fadhiistay ile lama ogolo qofku dadka inuu jiirjiru kasoo dul taltallaabsado oo khudbaddana dhegaysta wastamaca wax kalena aan kaga mashquulin hadal isagu uu hadlayo iyo dhaqdhaqaaq iyo waxyaabo kale uu samaynayo kaana lahu bikulli khatwatin ajru sana tallaabo kastoo xagga masaajidka uu qaado wuxuu ku helayaa acmaasha qofka muslimkahay sanadan uu sameeyo ajarka laga helo mid leeg buu ku helaya sanadkaa soomkiisii iyo qiyaamkiisii wax allaala wixii camal sunno ah ee sanadan la sameeya arrinka aan ka ahayn ajarka lagu helo mid ku mid leeg ayuu ku helayaa qofka muslimka ah masaajidka uu goor hore yimi arrimaha kale xadiidka lagu sheegayna ay u raaceen abu hureyra radia allahu canhu wuxuu yihi qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam ida kaana yowm ljumuca wqafat اlmalaaikaة calى abwaabi اlmasjidi yaktubuun calى baabi اlmasjidi yaktubuun alwala falأwl maalinka jumcaha marka la gaadho malaa'igi ilaahay uu soo diray baa albaabka masaajidka istaaga shaqada ay hayaan waxay tahay dadka ayay qorayaan alwala falأwl say usoo kala horreeyeen dadku ayay malaa'igtaasi ay qorayaan shakino kuma jira iyadoo ilaahay marka horeba uu og yahay xaalkaasi aanu ka qarsoonayn warkaas inuu yahay war rabbigii subxaana wa tacaala shaqadaa u diray ay u gudbinayaan ka waran ya cabdallah haddaad noqoto mar walba liiska malaa'igtu ay qoreen mid halka u dambayse kaga jira ama aad noqoto kaba sii darane mid aan liiskaa kuba jirinba oo markii liiskii la laabay gebigiisaba isagu masaajidka yimi oon kuba qoraynba isagu wuxuuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wamahalu lmuhajir kamahali aladii yuhdii badana qofka masaajidka goor hore yimaadaa ee kusoo kal lahaa wuxuu la mid yahay ajarka qof neef ishina qalay ilaahay daraaddii u qalay neef geela uma kaladii yuhdii baqara ka ku xigaana waa sidaa qof neef loo qalay uma kabshan ka ku xigaa waa sidii mid wan qalay uma dajaajatan ka ku xiga waa mid digaagad qalay uma baydatan ka kusii xiga waa mid xabad beeda sadaqadaystay oo kale bal haddaad beedkaana ka qada ka warran wax kala daayo beedka ayaa ka qadaaya haddii khatiibkii uu mimbarka fulo khudbadda uu bilaabo qofka yimaadaa xataa beedka isaga beedka xataa heli maayo isagu liiska malaa'igtana geli maayo kumaba qoraba wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam faidaa kharaja alimaam tawow suxufahum ystamicuuna dikr rawaahu muslim marka khatiibku mimbarka u baxee uu yimaado malaa'igtu waraaqii dadka ay ku qorayeen say usoo kala horeeyeen way isku laabaan masaajidka ayaanay soo galaan malaa'igta laftooda iyagoo dhegaysanaya dikriga bimacnaa khudbadda iyagoo dhegaysanaya salmaan alfarisi isna wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man iqtasala yowma aljumuca wa taطahara bima stataaca min tuhrin qofka maalinka jumcaha soo maydha wixii uduga uu helo duhriga halkan udugii diibkii baa looga jeedaa isa soo mariya uma dahan soo dhaashada aw masa min iibin ama udug wixii uu soo marin karo isa soo mariya uma raaxa deetana masaajidka tago goor hore taga falam yufariq bayna ithnayn oo laba qof oo isdhinac fadhiya aan kala kaxayn oo aan kala durkin fasallaa maa kutiba lahu oo dabeetana wixii ilaahay u qadaray ilaahay u yasiro tukada waa salaad sunna ah oo aan lahayn xaddi iyo tiro go-an oo masaajidka markaad soo gasho maalinka jumca laga bilaabo ilaa khaiibku mimbarka u baxaya aad iska wadi karto wahaakada kaana yafcalu cabdulahi bnu cumar radia allahu canhu kaana yuawilu salaa fi yowmi ljumuca cabdulahi bnu cumar saasuu yeeli jiray salaad aada u tiro badan ayuu maalinka jumcaa tukan jiray sunayaasha dayacan bay taasi ka mid tahay oo dadka badankoodu kuwa ugu fiicani waa kuwa tukada taxiyatulmasjid deetana iska fadhiista qaar badanna xataa taxiyatulmasjidka waa dayacaan oo xaqa masaajidka xataa kama soo baxaan uma idaa kharaja alimaamu ansat kadibna imaamku markuu soo baxo khudbadda uu bilaabo aamu soo dhegaysta gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumucati alukhraa waxaa loo dhaafaa jumcaha iyo jumcaha kale soo soc ama jimcii kale tegey inta udhaxaysa wixii dembi ka dhacay oo dhan ayaa loo dhaafaa waana sakhaa'irta way axaadiidka kale ku xusan tahay haddii uu ka dheeraado kabaa'irta kabaa'irta iyadu tawb bay u baahantahy ilaahay subxana wa tacala loo toobad keeno xadiidkana alimaam albukhaari ayaa wariyey dadkii hore wanaagsanaa yowmu ljumuca hore ay u tegi jireen masaajidada wakhtiga salaada ciidda la tago oo kale ayaa wadooyinka iyo shaariciyadu ay buuxsami jireen yowm ljumuca iyadoo dadku ay masaajidka kusii wada socdaan ilaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen awalu bidca uxditat fi lislaam wa tarku tabkiiri ila ljumuca bidcadii u horreysay albidac alcamaliya bay ujeedaan ee islaamka dhexdiisa lagu soo dariyey waa ka tegista ay ka tegeen muslimiintu dhaqankaa cibaado wanaagsana ay lahaayeen oo ah in salaatu ljumuca goor hore la tago saxaabada qaarkood bal xaalkeennan aynu garab dhigno miisaan aynu ka dhiganno aynu isku qiimayno iyagoo kalihi jiro goor horeba tegi jiray haddii dad tiro yaroo masaajidka uga horreeyay ay arkaan arrintaa aad bay uga murugoon jireen faada cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canh bakara ila lmasjid fawajada fi lmasjidi halaaa sabaqahu ilayh cabdullaahi bnu mascuud masaajidku ku kalahay maalin jumcaah saddex qofoo quru ugu tegay masaajidka oo mid afraad aan lahayn fakhtama lidalik faqaala mucaatiba linafsihi raabicu arbacatin arrintaa aada buu uga murugooday inay saddex qof masaajidka uga horreeyey yowm ljumca isagoo naftiisa canaynaya wuxuu yidhi ma afar qofka ku afartaa ee afarta buuxiyey baa noqday anigu yaani aad baan arrintaa uga xumahay inay saddex qof oo dhami masaajidka iga horeeya yowm ljumca waa kuwa raggii ragga ahaa waa waxaa miisaanka u yeelay fi dunya waalaakhira waata uu yihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii mijo dhuudhuubnaanta cabdillaahi bnu mascuud oo dabayshu ay ruxday dadka qaarkood ay ku qosleen waa kii yidhi lahumaa ahqalu fi lmiisaani yowma alqiyaama min jabali uxud mijihiisaa dhuudhuuban wax kalaa culaysinaya yowm alqiyaama iimaan iyo camal saalixa buurta uxud bay ka culusyihin maalinta qiyaame marka cabdullaahi ibnu mascuud miisaanka la saaro ilahay hayna waafajiyo dhaqamada wanaagsan iyo ku dadaalka khayrka allahuma rabbana atina fi dunya xasana fi laakhirati xasana waqina cadaab annar allahuma اkfir lana waliaabaa'ina waumahaatina walilmuslimiina walmuslimaat allahuma shfi mardana wamarda lmuslimiin وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وفك أسر المأسورين اللهم أطعم الجائعين من المسلمين اللهم أروع عطشاهم اللهم علم جاهلهم واهد ضالهم واجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد